gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ayaa magaalada laascaanood ugu qeyb galay xaflad ay ku qalinjibinayeen ku dhowaad laba boqol oo arday oo ka baxday jaamacadda goolis waxaa ka qeyb galay munaasabadda maamulka jaamacadda waxgarad bahad waxbarashada iyo mas-uuliye kale gudoomiyaha jaamacadda goolis rofesor yuusuf aflahaar ayaa ka warbixiyay ardayda loo qabtay munaasabadda jaamacaddan horta waxay jaamacaddii labaad ee ka furantaa gobolka waxaa ka horreysay jaamacadda nugaal maxaa loo furay waxaa loo furay inay waxbarashada tayayso ayaa qodobka koowaad yahay waxaa kaloo loo furay ardaydii tegaysa ee gobollada kala aadaysa inaanay inaga tegin halkan ay wax ku bartaan waxaa kale oo jirta oo loo furay inay hormariso degaanada jaamacaddan waxay ka diiwaan gashan tahay dowladda federaalka ah waxayna ku jirtaa hemis oo ah qorshe aada iyo aada u ballaadhan oo waxbarashada sare lagu kontaroolo gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya cabdirasaaq sangal warsame ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabadda dhammaan ardayda marka sharafta kale dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaa idinku liimiya waa farxad iyo inaan la qaybsanno dabaaldega iyo qalinjabintiina idin habaryayno idin dhiirigelino runtii intaasaan idinku limi inaan idinla qaybsanno runtii dadaal baa soo gasheenoo wakti badan saddex sano iyo afar sano iyo shan sano waa wakti badan dadaalkiini iyo waxbarashadiini runtii iyo waalidkiini ku tabcaya jaamacaddii runtii dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin arday aada u badan baa baxaysa waxa weeye runtii qalinjabintu ma aha runtii waxa loo yaqaano dhammaad ma aha runtii oo waa weli fari weli ma qabna waxa weeye waxaa laydinka rabaa inaad halkaa ka sii wadaan aqoontiinu inay noqoto aqoon waxtar leh oo dadka iyo deegaanka u adeegta oo bulshada iyo deegaankeenna horumar gaarsiisa ilaahay idankii jaamacadda goolis ayaa horey waxaa ugu qalinjibiyey arday badan kuwaasi oo hadda macalimiin ka ah magaalooyin ka mid ah dalka